yeremiya codobka kontonaad kan waa ereygii ku saabsanaa baabilon iyo dalka reer kaldayiin ee uu rabbigu nabi yeremiya faray qurumaha ka dhex sheega oo naadiya oo calan kor u taaga naadiya oo ha qaranina oo waxaad tidhaahdaan baabilon waa la qabsaday beel waa la ceebeeyey meerodaag waa la burburiyey taswiiraheedii waa la ceebeeyey oo sanamyadeedina waa la burburiyey waayo quruun baa xagga waqooyi iyada kaga soo kacaysa taasoo dalkeeda cidlo ka dhigi doonto oo ciduna ma dhex degganaan doonto oo daddii duunyaba way carareen wayna tageen rabbigu wuxuu leeyahay maalmahaas iyo wakhtigaas waxaa imaan doona dadka israa'iil iyo dadka yahuudda ah oo wada socdo oo ooyaya oo rabbiga ilaahooda ahna way dondooni doonaan iyagu waxay heebin doonaan jidka siyoon iyagoo wejigoodu halkan u soo jeedo oo waxay odhan doonaan kaalaya oo rabbiga ugu dhowaada axaddi weligiis ah oo aan la iloobi doonin dadkaygu wuxuu ahaan jiray sidii ido baadiyoobay oo arrijirradoodii ayaa ka dhigay inay ambadaan waxay u celiyeen oo ku sii daayeen xagga buuraha oo intay buur ilaa kur uga sii baxeen ay xeradoodii iloobeen ku alle kii iyaga helayba wuu cunay oo cadawayaashoodiina waxay yidhaahdeen annagu dembi kuma lihiin maxaa yeelay iyagu waxay ku dembeebeen rabbiga ah rugta cadaaladda kaasoo ah rabbigii ahaa rajadii awowayaashood baabulaan dhexdeeda ka carara oo dalka reer kaldayin ka dhex baxa oo noqdo sida orgiyo ari hor socdo oo kale waayo bal ogaada waxaan kicin doonaa oo aan baabulan ku soo dayn doonaa qurumo waaweyn oo isurursaday oo xagga dalka waqooyi ka yimid oo dagaal bay isugu soo diyaarin doonaan oo halkaasaa laga qaadi doonaa oo fallaarahoodana waxay noqon doonaan sida fallaaraha kan dagaalka aqoonta u leh oo aan midoodna waxtarla'aan ku soo noqonayn oo rabbigu wuxuu leeyahay dalka kalday wuxuu noqon doonaa wax la dhaco oo kuwa isaga dhaca oo dhammuna way wada dhergi doonaan kuwiinna dhaxalkayga dhacayow inkastoo aad faraxdaan oo aad rayraysaan iyo inkastoo aad u cayishaan sida qaalin lo'aad oo daaqsin fiican dhex joogta amase aad danantaan sida fardo xoog badan oo kale kolley hooyadin si xun bay u ceeboobi doontaa oo tii idin dhashayna way welweli doontaa oo bal ogaada iyadu waxay ahaan doontaa midda qurumaha ugu wada dambaysa iyo cidlo iyo dhul engegan iyo lamadegaan carada rabbiga daraaddeed ayaan ciduna u degi doonin laakiinse kulligeed waxay ahaan doontaa baabac mid kasta oo baabilon soo agmaraba wuu yaabi doonaa oo balaayooyinkeeda oo dhanna wuu ku fooryi doonaa kuwiina qaansada xoota oo dhammow baabilon hareeraheeda dagaal isugu diyaariyo iyada fallaarihiinna ku gana oo fallaarna ha ka ceshanina waayo rabbigay ku dambaabtay hareeraha kaga qayliya iyadoo way isdhibtay aasaaskeedii wuu dhacay derbiyadeedina waa la wada dumiyey waayo taasu waa adsashadii rabbiga iyada ka adsada oo sidii ay yeeli jirtay iyada ku sameeya baabilon ka baabi'iya kan wax beera iyo kan maanjada qaada wakhtigii beergoosadka seefta dulmisayn seefta dulmaysa cabsi ay ka qabaan aawadeed ayaa midkood kastaba ku noqon doonaa dadkiisii oo midkood kastaba u carari doonaa dalkiisii dadka israa'iil waa sida ido kala firirsan oo kale libaxyaa kala eryey markii hore waxaa baabi'iyey boqorkii cashuur oo markii dambena nebukadresar oo ah boqorka baabilon ayaa lafihiisii burbursaday sidaas daraaddeed rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay bal ogaada boqorka baabilon iyo dalkiisaba waan u ciqaabi doonaa sidaan boqorkii cashuur u ciqaabay oo kale oo dadka israa'iilna xeradooda ayaan ku soo celin doonaa oo waxay daaqi doonaan karmeel iyo baashaan oo nafsadooduna waxay ka dhergi doontaa buuraha efrayiim iyo galeecaad dhexdiisa rabbiga wuxuu leeyahay maalmahaas iyo wakhtigaas waxaa la doondooni doonaa xumaantii dadka israa'iil oo inaba ma ay jiri doonto iyo dembiyadii dadka yahuudda ah oo inaba lama heli doono waayo kuwii aan soo reebay waan saamixi doonaa rabbiga wuxuu leeyahay ku soo kaca dalka meratayim iyo dadka feeqood deganba laaya oo wada baabi'iya oo sidan idinku amri oo dhan yeela dalka waxaa dhex yeel dagaal iyo halligaad weyn sanqadhood dubbihii dunida oo dhammu sidee buu u kala jabay oo u burburay baabuloon sidee bay qurumaha dhexdooda cidlo ugu noqotay baabulooney dabin baan kuu dhigay oo adna waa lagu qabtay adigoo aan iska ogayn waa lagu helay oo lagu qabtay maxaa yeelay rabbigaad la dirirtay rabbigu meesha hubkiisu furay oo wuxuu soo bixiyey hubkii dhiribkiisa waayo sayidka ah rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay shuqul uu ku dhex samayn doona dalka reer kaldayiin quluntaas kaga soo kaca darafyada dhulka ugu shisheeya oo baqaaradeeda fura oo waxaad iyada u taalaysaan sida wax meel tuunsan oo kale oo dhammaanteed baabi'iya oo inaba waxbaha ka reebina dibiyadeeda oo dhan wada gowraca oo kulligood in la gowraco ha uu dhaadhaceen iyaga iska hoogay waayo waxaan hatan yimid maalintoodii iyo wakhtigii ciqaabiddooda waxaa yeeraya codka kuwa dalka baabilon ka sii cararaya oo ka baxsanaya inay siyoon ka naadiyaan arsashadii rabbiga ilaahayaga ah taasoo ah arsashada macbuudkiisa waxaad baabilon ugu yeedhaan qaansoolay badan kuwiina qaansada xoodta oo dhammow hareeraheeda ka dega oo yaan innaba waxba ka baxsan u abaalmariya sidii shuqulkeeda ahaa oo wixii ay samayn jirtay oo dhan ku sameeya waayo waxay ku kibirtay rabbiga ah kan quduuska ah ee reer banu israa'iil sidaas daraaddeed barbarradeedu waxay ku dhex dhici doonaan jidadkeeda oo raggeeda dagaalka oo dhanna maalintaasaa la wada baabi'in doonaa ayaa rabbigu leeyahay sayidka ah rabbiga ciidamada wuxuu leeyahay bal eeg kan kibirka badanow anigu col baan kugu ahay waayo waxaa yimid maalintaadii taasoo ah wakhtigii aan ku ciqaabi lahaa oo kan kibirka badanuna wuu turanturoon doonaa wuuna dhici doonaa oo ciduna masara kicin doonto oo magaalooyinkiisana dab baan ku dayn doonaa oo dabkaasuna wuxuu wada baabi'in doonaa inta hareerihiisa ku wareegsan oo dhan rabbiga ciidamada wuxuu leeyahay dadka israa'iil iyo dadka yahuud ahba waa la wada dulmay oo kuwii iyaga macaabis ahaanta u kaxaystayna aad bay u xajisteen wayna diidaan inay iska sii daayaan bixiyahoodu waa xoog badan yahay oo magaciisana waxaa la yidhaahdaa rabbiga ciidamada oo isagu sida xaqiiqada ah dacwaddooda wuu u qaadi doonaa si uu dhulka u nasiyo oo uu kuwa baabilon degan u gariiriyo rabbiga wuxuu leeyahay reer kaldayiin iyo kuwa baabilon degan iyo amiiradeeda iyo raggeeda xigmadda lehba seef baa u diyaar ah oo faanlowyadana seef baa u diyaar ah waynana casoobi doonaan oo raggeeda xoogga badanna seef baa u diyaar ah wayna argagixi doonaan oo seef baa u diyaar ah fardahooda iyo gaarifardoodyadooda iyo dadka isku qasan oo dhexdeeda jooga oo dhan oo waxay noqon doonaan sidii naago oo kale oo qasnadaheedana seef baa u diyaar ah oo iyana waa la dhici doonaa biyaheedana abaar baa u diyaar ah wayna wada guuri doonaan waayo kanu waa dal ay taswiiro xardhanu ka buuxaan oo dadkuna sanamyo bay ka dabawaashaan sidaas daraaddeed dugaaga lama degaanku waxay halkaas la deganaan doonaan yayda oo weliba goorayooyinka ayaa halkaas ku hooyan doona oo weligeedna mar dambe lama degi doono oo tan iyo ab ka abna dhexdeeda innaba laguma hooyan doono rabbiga wuxuu leeyahay sidii ilaah uu afgembiyey sodom iyo gomorra iyo magaalooyinkii u dhowaaba ayaan ciduna halkaas u joogi doonin oo uusan innaba bini aadmina halkaas deganaan doonin bal ogaada dadyow baa xagga waqooyi ka imaan doona oo qurun weyn iyo boqorro badan ayaa dhulka darafyidiisa ka soo kici doona oo waxay sitaan qaansooyin iyo warmo oo waa calool adag yihiin oo innaba naxariis ma leh codkoodana waxaa la moodaa sida bad guuxaysa oo kale oo farday fuulaan baabulooney mid kastaba wuxuu kugu soo safan yahay sida nin dagaal diyaar u ah oo kale boqorkii baabuloon ayaa warkoodii maqlay markaasay gacmihiisii taag gabeen oo cariiri iyo xanuun baa isagii qabtay sida naag fulanaysa oo kale bal eega isagu wuxuu kibarka webi urdun uga soo dhex bixiin doonaa sida libaax oo kale oo wuxuu ku soo kici doonaa rugta xoogga badan laakiinse anigu waxaan ka dhigi doonaa inay deg deg uga cararaan oo waxaan madaxa uga dhigi doonaa kii la doortay waayo bal yaa ila mid ah oo bal yaa wakhtiga ii sheegi doona oo waayo aarijirka hortayda soo istaagi doona haddaba bal maqla talada uu rabbigu baabalon u goostay iyo qasdiyadiisa uu dalka reer kaldayiin u qasdiyey sida xaqiiqada ah waxaa iyaga kaxayn doona kuwa adhiga ugu yaryar sida xaqiiqada ah isagu hoygooda iyo iyagaba cidlo buu ka dhigi doonaa dhulkii wuxuu la gariiraa sanqadhii qabsashadii baabilon oo qaylideeda waxaa laga maqlaa quruumaha dhexdooda